SBS Radio.
dadka soomaalida ah ee ku jiray burburkii diyaaradda ethiobiya airline ayaa waxay u badnaayeen dumar iyo carruur waalidiintoodu la socotay waxaan qadka telefoonka kula xidhiiray qaar ka mid ah qoysaska soomaalidii ku geeriyootay duulimaadkii tirsigiisu ahaa e t saddex boqol iyo labo ee subaxnimadii axaddii ka soo duulay adhis ababa kuna sii jeeday nairobi waxaa ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday cabdishakuur shaahid oo ka tirsanaa habmaamuuska xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali khayre isagoo laba maalin ka hor safar kala soo laabtay ra-iisul wasaaraha shirkii uu u tagay dalka switzerlan sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadkii geeriyooday aamina ibraahim odowaa iyo gabar yar oo ay dhashay oo ay ka soo raaceen dalka kanada iyagoo saacad iyo bar ku dhowaad keliya transit ku ahaa adis ababa kuna sii jeeday nairobi waxaan haddaba ii suurto gashay inaan la hadlo walaasheed nimco ibraahim oo ugu horreyn waxa aan weydiiyey bal inay ii tilmaanto aamina ibraahim odowaa qofka ay ahayd bismillah alxamdu lilahi rabi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaa walmursaliin ama bacd ina lilahi wa ina ilahi raajicuun aamina ibraahim waxay ahayd koley qof wanaagsan oo islaam ah ehel iyo islaamba ay jecel yihiin meel kasta qof walbay maalin lama caamusho qof waxay ahayd qulubta insaanka sida loo kasbado ilaahay u saqiray ahayd oo qof walba qalbigiisa kasbana og waa gartay aamina imise caruur ayay ka tagtay goormaa idinku dambeysay idinkeena idii imaato safarkeedan hadda ay ku imaanaysay nairobi muxuu ku saabsanaa aamino safarkeeda waxay ka tagtay horta saddex caruur ah waxay dhashay saddex caruur ah waxaa la geeriyootay gabadha curud ku-xigaheedii oo sofiya la dhihi jira alxamdulilah calaa kulli xaal sumaya iyo suhaylana way ka hareen marka aamino waxay ahayd horta qof aada u owlaad jecel owlaadana ay ka horumariso baari waalidkeeda aada baari uga ooyada ay ka horumarin jirtay owlaadeeda waxay kula dadaali jirtay inay kitaabka ilaahay barto sumayo iyadoo laba afar sano jirto safiyana laba sano iyo bar ay jirtay kasoo waday wadankaas waxay igu keentay dalka kenya waxay ku haayay saddex sano alxamdulilah juhdi badan oo labada dhinacba ku bixinay labadeenaba wuxuu ilaahay noo saqiray sumayo iyadoo saddex sano joogto wadanka inay qur-aanka dhamayso safiyana iyadoo judka saddexaad mareysaa laga celiyay bishi sagaalaad taarikh saddex iyo toban two thousand eighteenki ay ka noqdeen kenya safiyo waxay u celisay inay baasaboorka usoo bedesho haddana way igu soo celinaysay si ay qur-aankeedii meesha uga sii wadato safarkeeda had soo noqoshada wuxuu u badnaa waxay ahayd inay safiya soo celiso waxaa kaloo u dheeraa in ay haddii ilaahay qadaro wiilkaas aan qaraabada nahay ay wax isku darsadaan laakiin muhiimadda safarkeeda ugu muhiimsan wuxuu ahaa inay safiya soo celiso si ay qur-aanka wakti kooban ugu dhamayso maadaama meeshaa dugsiyo fiican iyo wakti fiican aan lagu bixinayno qur-aanka marka alxamdulilah calaa kulli xaal aamino qof noocaas bay ahayd ilaahay abuurtaana naga jeclaade annagana waan jecleen marka alxamdulilah inta islaam ah oo taqaano ama maqashay waxaan ka codsanaya in ilaahay iigu baryaan iguna duceeyaan hadda ducada unbaa muhiim ah waa tahay nimco dabcan waxaa tahay walaasheedii ka weyn sidaad ii sheegtay sida hadda muuqatana gabadha yar ee geeriyootay shan jirka ahayd iyana halkan ayay qur-aanka ku bilowday waxaana loo soo celin rabay nairobi si ay qur-aanka u dhamayso sida haddaba aad ii sheegtay waxaa barbar socday dabcan inay guursan lahayd aamino wiil halkan jooga goormay qorsheynayaan marka inay guursato ma safarkeedanu ka mid ahaa imaanshaheeda imaanshaha horta muhiimadda safiya ahayd soo celinteeda laakiin barnaamijkana wuu jiray wiilkan way u dooneed oo mar hore u soo doonay marka maadaama ay u doomaneed isagiina wuxuu soo jeediyey in hawsha la iska dhameeyo marka waxay ahayd baleynka labaad hadduu suurta galo in ay isbuuc ama laba saddex isbuuc ay wadatay fasaxaan umar tigid ah saddexdaa isbuuc gudahooda inaan ku dhamayno waa gartay goormee kuugu dambeysay marka aad wada hadashaan markii ay kasoo safartay canada aamino waxaa iigu dambeysay galabtii sabtida ahayd afarta galabnimo markay anaga noo ahayd salaada casar saacadda kenya waxay iga soo wacday eraboorka ay transit ku ahayd oo toronto aamina markaasaa isu salaanay safiya telefoonka ka daftay safiyan cabaara la hadle hooya waan kuusoo socdaa waana kuusoo dhowahay aad baan u jeclaa iyadana ii jeclay marka wakti badan maana wada hadlin aamino safiyan cabaar la hadhadle marka next waxay un ahayd axadda iyo afar tobanka iyo labaatan iyo shan daqiiqa markay tahay inay eraboorka kasoo degto waktigaas baan rajeynaya eraboorkan tegay markaan saacad iyo bar eraboorka jooga kadibna waxaa ii imaadeen qolada eraboorka ushaqeeya oo nagu dhaheen diyaaradii kenya kasoo dhoobaxday etoobiya way nairobi kusoo socotay way gubatay marka warkeeda intaasta walaalow aamino igu dambeysay waxaa muuqata marka toronto markii ay kasoo baxday in ay transit kooban ay ku joogtay adisababa oon saacad iyo wax lamid ah ay meesha joogtay marka markaasi mayna suuragelin inay idinla xiriirto sidaa muuqata ma aysan suurtagelin inay nala soo xiriirto ma dhicin ma dhicin waa tahay dabcan dadkii yaqaanay aamina deganaa canada iyo kenyaba waxay ku tilmaameen inay ahayd qof aada u wanaagsan oo qalbi fiican oo dadkuna ay aada u jecel yihiin haddii lagu yidhaahdo tilmaan kooban ka bixi walaasha maxaad hela wallaahi carabkayga kuma koobi karo amina wanaageeda wax aan maanta dhihi karo saanay ahayd saanay ahayd nina ma aha ilaahay unbaa un wanaageeda kolley u xisaabini waxaan ka rajaynaya inuu ilaahayna kala kulanto agtiisa waxay ku faraxdo maadaama ay jecleyd qof kastaoo dhiban inay ka farxiso iyadana waxaa ilahay agtiisa ooga rajaynaya inay maanta ay ku faraxdo waxaa alla agtiisa u yaala baynabaari sidoo kale waxaa iyana diyaaraddaasi ku geeriyooday allah u naxariistee sahre xasan siciid iyo wiilkeeda nasrudiin cabdulqaadir oo iyana ka soo raaceen dalka jarmalka transidna ku ahaa adis ababa sahra waxa ay ka soo guurtay lix sano ka hor dalka ingiriiska waxaana ay kenya ka taabagelisay ganacsiyo kala duwan oo ay u abuurtay carruurteeda oo uu ka mid ahaa midkan hadda geeriyooday allah u naxariistee nasrudiin cabduqaadir oo kow iyo soddon jir ahaa ifka uga tagay carruur ifka joogta iyo mid uurka hooyadii ku jira waxaan la hadlay sahre walaalkeed maxamed ismaaciil oo aan ugu horeyn weydiiyey sahra qofka ay ahayd hadduu inoo tilmaamo marka hore waxaan rabaa inaan dhammaan u tacsiyeeyo ummadii muslimiinteeda ku jirtay diyaaraddaas waxaan leeyahy inna lilahi wa inna ilahi raajicuun tan xigto walaashay sahro waxay ka timid magaalada ja waddanka jerman ay u aaday caafimaad dib ayay usoo laabanaysay xaafadeeda nairobi nin ay degan tahay xaafadda southsea marka waxay kusoo socotay nairobi sifay ugu soo laabatay gurigeeda waxaana la socday wiilkeeda nasrudiin cabdulqaadir maxamed waa gartay marka isaga isagaa u kaxeey miya caafimaadka jarmalka ha caruur badanay dhashay horta waxay ka caruurta ay dhashay waa toban shan lix wiil iyo afar gabdhood waxaa lagu tashaday marka tookadan inuu asaga raaco uu dhakhtarka geeyo marka sidaas ayuu ku raacay oo dhakhtarka u geeyey aabihiisaa la socday laakiin markii halkan usoo baxayeen caruurta aabahood wuxuu u gudbay ingiriiska ayagana waxay usoo baxeen halkan nairobi marka shilkaasna way la kulmeen waxaa la ii sheegay sahra in muddadan ay degneyd nairobi oo ingiriiska ay kasoo guurtay halkaasna ay ganacsiye ay ku haysteen taariikh kooban haddaad iga siiso sahra qof ceynkey bay ahayd sahro waxay ahayd hooyo toban cunug dhashay oo nuurdiinka la nasrudiinka la socday kamid ah ka mid yahay waana da-deeda ilaa konton iyo sideed jir konton iyo sagaal jir maamo waxay ahayd wanaagsan qalbi furan mar walbana faraxsan dadka yaqaanaa yaqaan waxayna ahayd lafdhabarka familkaas iyo khaasatanba guud ahaan annaga familka siaad ula socotidna waxay waxay lafdhabar u ahayd ganacsiga familka oo dhan dhowr ganacsi ay carruurteeda leeyihiin ha ugu weynaado rama autoparts oo la yaqaano real estate guryaha waddankan kenya qoladii ugu horreysay oo ah in real estate guryaha dadka loo dhiso loona laga iibiyo si tartiib tartiibana lacagta u bixiyaan nasrudiinka la socday laftiisana allaha u naxariiste asaga laftiisa real estate company lahaa oo la yihahdo delta properties safe properties iyo rama autopart marka ganacsigaas oo dhan ay lafdhabar u ahayd hooyay u ahayd iyadaa soo asaastay iyadaa carruurta soo garba qabatay ilaa haddana ganacsigaasay ka mid ahayd waagii hore intaana real estate la gelin iyo spare partkana waxaa ka mid ahayd maamooyinka ganacsiga islii ku leh ee garisa suuqa weyn oo caanka la yaqaano oo dharka ka ganacsado nasrudiin allah u naxariistay xaas uu lahaa saddex ciyaal uu ka tagay haddana waxay u leedahay uur oo lix bilood ah arrintan markii ay dhacday idinku aada maqasheen goorma idinku dambeysay xiriirkiina sahre iyo nasrudiin ka hor intaanay jarmal ka soo bixin ama in markii ay etoobiya yimaadeen intaysan soo bixin ka hor diyaaradda aysan soo raacin ayay soo waceen wiilka khaalid ugu weyn wiilasha yidhahdeen haddaan diyaaradda soo gelaynaa la socdo laba saacadood kadib waxaan joognaa idinla joognaa nairobi airboorkana laga soo doono wax yar kadibna waxaan maqalnay in diyaaraddii ay dhacday markaas kadib aan airboorka intaan ka oranaanir bal diyaaradda dhacday inay diyaaraddii soo raaceen ay tahay iyo in kale waxay nagu qaadatay adiga ilaa dhowr saacadood inaan la xaqiijiyo inay diyaaraddaas tahay ayagana teleefoonadoodii isgaarsiintii la waayey erboorkiina saacaddii la rabay inay yimaadaan diyaaraddii aysan iman hadda waxaa la ii sheegay wiilasha ay dhashay iyo faamilkii in adisababa ay aadeen maxay marka ay la kulmeen halkaas markii ay tegeen ma jirtaa marka in raqdii la helay dadka qaar sida muuqato burbur weyn iyo dad baaba'san ayaa tiibiyada laga baahiyey wallahi caruurtii iyo aabahood iyo qaraabada hoosaan isku dar toban qof ayaan dirnay shalay galaba ayay gaareen airboorka addis ababa qolada diyaaradda ethiopian airline ayaa soo dhaweysa oo meel geysay ilaa shalay wakti galabay gaareen wax warbixin guudna weli lama siin sidaa la socotana sida idaacadaha ugula socotaanaan ugula socnaa in aan weli diyaaradda burburkeeda iyo dadkii wax nool ah wax ka badbaadi aysan jirin wixii hadda ka dambeeya waxay noqonaysaa um haddii la helo qof isku aadanna oo la garan karana waa gooni haddii la garan waayna waxaan umalaynaa in d n a iyo wax lamid ah la qaado oo sidaas lagu xaqiijiyo marka carruurta waxaan u dirnay lacalla haddii d n a loo baahdo in laga qaado oo lagu xaqiijiyo idiskaas maadaama dadka soomaalida ay wateen dhalashooyin kale waxaa macluumaadkooda loo ogol yahay in la siiyo waddamada ay haystaan jinsiyadahooda laakiin waxaan la xidhiidhay safaaradda soomaalida ee dalka ethoobiya sida ay uga warqabaan shilkaasi iyo soomaalidii ku jirtay ee dhalashooyinkaasi waddamada kale ay wateen hadday wax akhbaara ay ka hayaan macluumaadkooda waxaan la hadlay qunsulka safaaradda soomaalida ethoobiya farxaan cali axmed sida uu ugu kuurgalay macluumaad la xidhiira soomaalida ku geeriyootay dayuuradaasi farxaan waxaad warbixin kooban aad naga siisaa dabcan marka shilkan uu dhacay soomaali wadata dhalashooyin kale ayaa diyaaraddu saarnaa iyo mid dhalasho soomaaliya wata intaba sidee marka ugu warqabtaan ka safaarad ahaan ma gaarteen goobtii shilka dhacay ma la xidhiirteen hay-adihii qaabilsanaa arrimahan iyo wasaaradda arrimaha dibaddaba baafo waa mahadsan tahay walaalkiis inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxa weeye waxaan aad iyo aad uga tiiraanyeensannahay uga xunnahay dhibkii ku dhacay diyaaraddii oo ay saarnaayeen dad soomaaliya iyo dad kale oo ajnabiya intaba ay saarnaayeen run ahaantii xaqiiqatan marka arrintaasu dhacday safaaraddu waxay isku dayday inay la xiriirto shirkadda ethiopian airlines waan u tagnay waxaan ka soo hubinay in maxaan ku yidhaahdaa uu hal qof oo soomaali bassabor watay weliba diplomatic bassabor watay oo maxaan ku yidhaahdaa la yidhaahdo cabdishakuur maxamed shahaad halkaas qof ayaa basaboor soomaaliya watay kadibna waxay noo xaqiijiyeen qofkaas inuu inuu jiro basaboorkaasna uu watay diyaaraddaasna uu saarnaa kadib waxaa dhacday waxaan la xiriirnay dowladaha kale waan la xiriirnay sida ingiriiska iyo canada iyo norway iyo sweden u s a ayagana waan la xiriirnay waxaanna weydiinay in maxaan ku yidhahdaa ay nala wadaagaan dadka soomaalida ah ee dual nationalityga ama jinsiyadaha kale ayagana waa weli waxaan ka sugaynaa inay noo soo diraan listigaas waxaa kaloon la xiriirnay wasaaradda arrimaha dibadda waddankan etoobiya ee aan joogno waxaan la kulmay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda marcos iyo debutiga maxaan ku yidhaahdaa shirkadda ethiopian airlines shalayto iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda intaba waxaan ka codsannay inaan boodhiyaashii iyo maxaan ku yidhaahdaa raqdii dadkii ka haray wixii ka haray macnaha inay na tusiyaan oo ay identify gareeyaan ama aqoonsadaan nalana wadaagaan waxay yidhaahdeen marka iyagoo baaritaan ayaa socda baaritaankaasoo ay macnaha ay ka wada qaybgalayaan shirkadda dadkii iska laga soo manufacture ahaa oo sameeyey iyo meesha accident ka dhaca etoobiya iyo maraykanka oo kale oo ay sugayaan dad khubaro ah oo maraykan ay sugayaan oo kala qayb qaata baaritaanka kala qayb qaata waxaan kaloo ka codsanay listiga inayna siiyaan dadkii ku dhintay oo dhan waxay ayaguna yidhaahdeen for maxaan ku yidhahdaa confidentiality waxaan ku salaynay wax kasta dhalashada uu qofku sito safaaradda soomaalida waxaa quseeya hal wiil oo dhintay oo ku jira dadkaas ayaa quseeya halkaas qofaan hadda bixinaynaa laakiin waa ka fakerayna inaan liistigana idinla wadaagno dhammaantood waxaan kaloo ay inoo sheegeen in dadka yimaada oo eheladooda ay ku dhinteen oo ku nafwaayeen diyaaraddii burburtay ay ku nafwaayeen eerboorka waxaa laga sameeyey miiska customer care ah oo dadku ay kusoo beegsanayaan markaasna ay wadayaan oo geynayaan maxaan ku yidhaahdaa hotelka skylight skylight hotel oo hotel weyn oo shirkadu ay leedahay qarashkana ayagu ay bixinayaan wixii tigidho u baahan xataa oo meeshay joogaan tigidhadooda waa ay bixinayaan marka waxaa weeye annagu intii tabarteena waan howl galnay wasaaraddana waa la xiriirnay maxaan ku irahdaa safaaradaha kale waa la xiriirnay oo dad dual nationalityga waa weydiinay maxaan ku irahdaa shirkaddana waa la xiriirnay xiriir fiicanna waa leenahay farxaana waxaan la soconnaa qoysas badan oo dadkooda ku dhintay diyaaraddaas inay hadda addis ababa ay ku sugan yihiin iyagoo mala xiriirteen oo magu tagteen hodheelada ay ku jiraan mala wadaagteen tiiraanyada iyo tacsida dadkaas halkaas jooga si fiican waa la wadaagnay tiiraanyada waxaan weliba aan u diyaarinay baabuur qofkii rabaa inaan siino maxaan ku irahda dadku inta badan waa daalan yihiin xala qaara badanaa yimid waxaa ka mid a soomaalida waxaa yimid cabdimuncin oo la dhashay cabdishakuur maxamed shahaad la dhashay iyo qaraabadiisaa yimaadeen ilaa ay nala soo waa nala soo xiriireen waan soo daadiinay saaka ayay soo degeen hoteelka waxaa weeye waan ugu tagnay waxaad u baahan tihiinna waan ka caawinaynaa hanirasaka safaarad ahaan haddaad baawur u baahan tihiin haddaad u baahan tihiin macluumaad meelo aysan tegi karin ay jirta oo oon uga fara dhudhuubannahay safaarad ahaan meelahaasna annaga ayaa tegayna wixii ayaga quseeyana wixii ayagu meelihii looga baahayana ayagaa tegi doona waanan caawinaynaa diyaarna waxaan u nahay maaha qofka soomaaliga keliya dadka kale soomaaliyeed ee meesha ku naf waayey eheladooda inay nala soo xiriiraan wixii aan ka caawin karana waa ka caawinaynaa safaaradaha kale waa ula xiriiraynaa wasaaradda arrimaha dibadda waa ula xiriiraynaa shirkaddana waa ula xiriiraynaa intaba
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.